taliyaha ciidanka badda soomaaliya jenaraal cabdi warsame cismaan ayaa magaalada muqdisho tababar ku saabsan gargaarka degdega ugu soo xiray askar ka tirsan ciidamada badda si ay uga gaashaantaan khataraha badda ujeedka tababarka ayaa ah in ciidanka badda ay la tacaalaan khataraha soo wajaha inta ay ku guda jiraan howlgallada badda taliyaha ciidanka badda soomaaliya jenaraal cabdi warsame cismaan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan
in ay soo xulaan ciidanka dhexdiisa cutub ka tirsan xagga iyo caafimaadka kaasoo waxtar u lahaanayo haddii wax gargaare loo baahdo sidaa u dhaqsiyaha badan sarkaal ama sarkaal xigeen ama alifley ama dabley loo gaaro intaanan meel la gaarsiinin halkaaniti laga bilaabo in wax lagu qabto ogaanka ciidankana asagana oo ogaanka caafimaadkana waxaan leeyahay iyagana hambalyaan leeyahay waajibaadkaay guteen waxaa intaa ii dheer kalkaalayaasha meesha jooga oo maanta fadhiyo oo qalin jibiyey waa u mahad celinayaa sababtanu waxay tahay wax kale maahan waxay muujiyeen dulqaad iyo karti tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doona sidii ciidamada ay uga gaashaaman lahaayeen khataraha badda maadaama xilligaani dabaylo xoogan ay ka jiraan badda